haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka ee cabduqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowne dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in hoos loo dhigay qiimaha xajka sanadkan uu ku kacayo xujayada soomaalida ee tegaysa dhulka barakaysan tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dad badan ay ka cabanayeen qiimaha looga xajiyo soomaaliya oo marba marka ka dambayso kor u sii kacayay kaasoo sanadkii u dambeeyey gaaray in ka badan shan kun oo dollar ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqay qiimaha cusub ee xajka ayaa sheegay in xujayada soomaaliyeed sanadkan loo baajiyey lacag dhan siddeed milyan oo dollar kadib markii meesha laga saaray musuq maasuq uu tilmaamay inuu ka jiray adeega xajka hoosna loo dhigay qiimaha lagu tegayo iyadoo xujaydana adeeg wanaagsan la siin doono
waxaa runtii guul ah oon rabaa halkan inaan dadka soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey kostiga ama takaaliifta xajku marka la isku dardaro in ay ahayd shan kun laba boqol iyo soddon dollar inay ahayd inta cadee la yaqaano ee qoran intaas ayay ahayd shan kun laba boqol iyo soddon dollar ayay ahayd maantana marka la isku soo dardaray waa afar kun iyo afar boqol iyo siddeetan iyo afar dollar wa marka waxaa usoo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo soomaaliyeed waxaa u badbaaday toddoba boqol afartan iyo shan iyo sintiyo ayaa ayaa ayaa u badbaaday marka la isku soo daro dadka soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guulaysanay inaan badbaadino ama aan u reebno dadka soomaaliyeed shuyuubtooda aan dib ugu celino oon u hambayno lacag gaaraysa siddeed milyan shan boqol toddobaatan iyo laba doolar iyo sintiyo marka waa guul weyn oo la gaaray iyo meel fog oo laga keenay waxayna ku timid in musiqii laga saaray meesha iyo in laysu daalac naalisiliyey asaga oo isha lagu hayo qofka muwaadinka ah ee xaajiga ah markan asagaa wuxuu ahaa priority-ga asaguu ahaa qofka laga dadaalaya marka guul aada u weyn runtii oo aada iyo aada u qiimo badan ayay noqotay hanti badan ayaa dadka soomaaliyeed u baaqatay waxaanan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaynaa intii ka shaqaysay oo dhan in ilaahay ka abaalmariyo dhinaca kale waxaan xoog saarnay ayadana in la fudaydiyo qofka xaajiga in loo fudayo services ama adeeg wanaagsan la sameeyo midka ugu muhiimsan waxaa waaye oo laga bilaabayo waa duulistii ama qaadistii halkan laga qaaday iyo soo celintii waxaan filayaa in shuruudo aada adag la soo dejiye oo qofkii deposit adag combanigii laga qaaday oo y hayso i lacag meel dhigatay oo deedna haddii adeegeeda wax ka xumaado lacagtaas laga isticmaalayo
haddaba qiimi dhimista xajkan siday u arkaan culammada soomaaliyeed muxuuse uga dhigan yahay xujayada soomaalida ayaa weydiiyey sheekh cali wajiis oo ka mid ah culammada soomaaliyeed
anugu inta aan ogahay afartankii sana ugu dambaysay ayaan ogahay siddeetankii iyo labadii ayaan jaamacad sacuudi ka galay taas xajka aad baan uga warqabay marka heerar kala duwan uu soo maraya ascaarta ama qiimaha lagu tegayo mar walba kala duwanaa marka qiimaha sanadka aniga waxaan isla leeyahay xajkii sagaaliyo toban labaatankii ee guddigii maamulayo loo saaray baan anigu guddoomiye ka ahay markaan xogihii aruurinay takaaliifta xajka saddex kun iyo lix boqol ayaan dhaafsi weynay anagoo weliba aada u daqdanay oo barashir saarnay ascaarta marka sanadaha ugu ka dambeeya san ka dambeeyana oo korona jirana oo labadii kun iyo labaatan iyo kowdina waa tii xajkii la xajiyey oo ahaa shan kun iyo laba boqol iyo qadaadee marka anugu waxaan arkaa sanadkan qiimaha markaan hadda cumrada tagnayna runtii waa soo dhigadhigeeyey hoteeladii boqolka boqol ka badan ayay kor aadeen sidoo kale nidaamkii mudawafiinta iyo xamlaadka xajka ee maamuli jiray waa la bedelay sacuudi carabiya hadda xajka waxuu ka dhigay ascaar cusubna waa u sameeyey nidaam cusub iyo wadda cusub oo lagu yimaadana waa u sameeyey sidaa daraaddeed marka intaas laysku daro aniga waxaan isleeyahay qiimaha ugu macquulsanaay bal ugu yaray ayaa ay dowladda soomaaliya ayay soo saartay ra-isul wasaaru ku dhawaaqay culammada soomaaliyeedna qof ray waa ka qabi karaa ka duwan laakiin intooda badan waxay isku raacsan yihiin in dhow yahay qiimahaas inay yihiin qiimo macquula jiddan qiimahan uu ra-iisul wasaaraha sheegay iyo lacagaha uu sheegay in la dhimay ee maxay uga dhigan tahay xujayada soomaaliyeed wallaahi waxay uga dhigan tahay haddee waa wax weyn aniga hadda shaksiyan cali ahaan waxaan aaminsanaa markaan ragga xajka dadka geeya aan cumradaas ku aragnaa surwarsanay hoteelada aan deganayno aniga xataa cumrada aan degnay qiimaha ay xajka la damacsan yihiin ama ay rabaan inay jeeraan aan soo dhigadhigaynay meelihii soomaalidu degi jirtay hoteeladii ku yeela qiimihii lagu qaadan jira sariirta ama qolka iyo qiimaha sanadka loo diyaariyay aan xogta helnay anigu waxaas lahaa markay ugu yartaa shan kun oo doolar ayaa xajka lagu aadaya xaqiiqatan markaan dhegeysanay in ascaartii adduunyada looga imaanayay wax badan iska bedelaan mar kasta marka qiimahaan afar kun iyo shanta boqoloo weliba lix iyo toban doolar dhiman waa qiimo aada u hooseeya marka loo fiiriyo ascaarta marka waxay uga dhigan tahay marka lacagtaas gaaraysa taqriiban toddobada boqol iyo toddobaatanka doolar ama sideed boqoloo doolar ku dhadhow ee sanadka loo seefgareeyey xujayadii xajka ugu dambeeya lacagtii ku xajisay laga dhimay inay tahay lacag badan oo runtii sida reservu sheega marka kun iyo toban kun iyo shan boqol lagu dhifto sideed milyan oo doolar ku dhawaanaysaa sideed milyan oo doolar lacagaad badan waayo
sheekh laakiin waxaa jirtay dad ku doodayey in qiimaha looga xajiyo soomaaliya uu ka badan yahay marka la barbar dhigo dalalka dariska la ah soomaaliya muslimiinta ka xaj tegaysa wallaahi horta dalalka soomaaliya dariska la ah anugu hadda ascaartooda sanadka ma haayo waa xajka cusub laakiin rag kenya reer kenya oan arkay kulley oo nairobi ka xajin doona ama xamlooyinka waxay qiyaasayeen lacagta ugu yaray ku xajin doonaan shan kun oo doolar inay ku dhawaanayso sanadkan markay arkeen ascaarta cusub ama ka taagan iyo hoteeladas ay uqaaliyoobeen iyo wax lamida etoobiya waa ka duwan tahay etoobiya dowladda etoobiya ayada ayaa kabta diyaaradaha ciidaha iskale qiimo aada hooseeya xujayada ku qaadaaseen maqlay oo boqolaal doolar saddex boqol dolar afar boqol dolar hataa aan ka badnayn khadamaad badanna way u samaysaa oo free ah marka etoobiya horta iyada waa gaar laakiin annaga waxaa laisku soo keena qaban karaa waa un kenya
kaasi waxa uu ahaa sheekh cali wajihiis oo ka mid a culammada soomaaliyeed oo qadka telefoonka iigu warramayey guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waanageyntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo